bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacano wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka duhur qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa faahfaahiino kala duwan oo kasoo baxaya nin xaaskiisa iyo carruurtiisa ku gubay guri ay degganaayeen
booliiska soomaaliya oo baadigoob ku wada ninka gubay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo wararkii ugu dambeeyey
howlgallo qorsheysan oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud maxkamadda ciidamada qalabka sida oo amar duldhigtay ciidamada xoogga dalka ee al-shabaab ka xoreeyay degmada ceeldheer
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo booqasho ku tegay xarunta hay-adda sodma ee magaalada muqdisho jabhadda amxaarada oo sagaashan kilomitir u jirta magaalada adis ababa ayaa cabsi laga qabo inay gudaha u galaan
wararka dibadda warkeenaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona dowladda jarmalka oo fududeysay qaadashada dhalashada dalkaas iyo blinken oo soo gabagabeeya booqasho uu ku tegay afrika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale door wanaagsan dhegeystayaal waa door sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiy labaatanka bisha koowaad ee january sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadii maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
haddii aan ku bilowbo faahfaahino kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan nin habeenimadii xalay xaaskiisa iyo caruurtiisa ku gubay guri ee deganaayeen kadibna baxsaday dhanka kale booliiska federaalk soomaaliya ayaa waxa ay wadaan baaritaano ku aadan waxaa ku kalifay ninkaas iyo soo qabashadiisa wararkii ugu dambeeyey maryan ladina ayaa faahfaahinaysa
warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhacdo xanuun badan islamarkaana argagax leh oo xalay ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkinley ee gobolka banaadir sidaay inoo sheegeen dadka deegaanka dhacdadan ayaa timid kadib markii nin ka mid ahaa dadka deegaanka uu guriga ku yaala degmadaasi ku dhex gubay xaaskiisi iyo caruurtiisa kadibna uu baxsaday wararka ayaa sheegay in ninka uu masayray kadibna uu sidaasi dab ku qabadsiiyey guriga oo ay ku sugnaayeen xaaskiisa iyo caruurtiisa caag shidaal ah oo ayuu ku jiray ooy watay ayuu kadibna janto ayuu ku qaatay kuna qabadsiiyey ayuu yidhi qof ka mid ah dadka deegaanka oo ka waramayay falkaasi sidoo kale waxaa arrintaasi kusii daray waxa uu xiray qolka markii uu dabka qabtay kadibna waa uu cararay haweeneydan oo lagu magacaabo luul cabdicasiis ayaa la sheegay inay lahayd uur lix bilooda waxaana degdeg waxaana markaasi deg deg ah loola cararay iyadoo markaasi dhaawaca xisbitaalka waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray wiil yar oo u dhalay eedeysanaha oo magaciisa lagu sheegay sayid cali macalin daa-uud dhanka kale waxaa haatan baaritaano dheeraada wada ciidamada ammaanka dowladda oo baadigoobaya eedeysanaha oo la sheegay inuu goobta uga baxsaday gaari arrintan la yaab kale ayay ku noqotay reer muqdisho maadaama ay tahay dhacdo ugub ah oo si weyn looga argagaxay sidoo kalena si aad ah looga hadlahayo markaasi baraha bulshada
mahadsanid maryan ladane xuseen dhanka kale markaan haddii aan eego maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amar dul dhigtay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee al-shabaab ka xoreeyay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amarkan ee dul dhigtay waxaa faahfaahin ka bixiyay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida amarka la duldhigay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada ceeldheer maidinku walaayaa inaad la dagaalamaysaan cadowga ummadda soomaaliyeed miidinku bilaayaa miidinku tallaayaa ilaahayuu markhaati ka noqo ninkiina khayaanayo ee yacnii khawaarij niyidda ka rabo ku-xigeenka xereliyaha maxkamadda cumar sanay ayaa
intay ku dhacdo ee soo laaban karto qof shacaba ay ku dhici karto qofkaas uu dhiman karo dhaawacmi karo hanti shacab meeshaas ay ku baabi'i karto arrintaas muu ku fikirtay haddii aan intaa magaaladaas dhex tagto aa xabada micno la-aan aa ku ridayo xabadahaagii ama hanti ciidan ama ama shacab hantidiis ama qof ay waxyeelayaan waxaa waaye waa lagu maxkamadaynaa howlgal
howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud howlgalkan qorshaysan ayaa waxaa lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale lagu burburiyey xarumo ay lahaayeen also- al-shabaab waxauna howlgalkan ka dhacay magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud howlgalkan ayaa waxa uu ahaa mid qorshaysan kaas oo ay fuliyeen ciya- qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada beesha caalamka iyagoona sidoo kale sheegay in howlgalkan uu yahay mid ka mid a howlgallada la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka kale ay ku sugan yihiin guud ahaanba oo ay noqdaan howlgallad isdabajoog ah oo si weyn loo eego howlgalkan ayaa sidoo kale waxa uu yahay howlgal ama howlgalka al-shabaab ka dhanka ah ayaa waxa uu yahay howlgal la doonayo hadda in looga saaro deegaanada iyo degmooyinka al-shabaab ah ay ku sugan yihiin gobolada dalka guud ahaan markii loo eego dagaalamayaasha al-shabaab ayaa inta badan weeraro xoogan waxa ay kala kulmaan dagaalamayaasha waxa ay kala kulmaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ayaana intooda ugu badan waxay yihiin kuwo la doonayo in dalka looga saaro dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ayaa dagaalkooda ayaa socdaa waxa uuna yahay dagaalkan mid kale oo xoogan oo la doonayo in al-shabaab deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ay een, laga saaro guud ahaanba wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxaa la filayaa in guud ahaan dalka uu ka bilowdo wejigii koowaadna waxaa al-shabaab loogu xoreeyay deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka markan xildhibaan cumar yuusuf khalaadiid ah oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu si rasmi ah u sheegay intaa ka kamid ah dhulka soomaaliya in aan la qaadan karin wuxuuna sheegay in berbera boosaaso iyo muqdisho midna aysan noqonayn in la qaato guud ahaanba xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya waxauu yidhi nidar baan horow maray niyadaydu waa meel nidar baan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon callankayga nuurow allahayow ku nabadgeli waxaad ogaataan taaka dhulkeenna ka mid ah ama baddeenna ka mid ah haddii la qaato inayna berberena nabad noqonaynin ee boosaasana nabad noqonaynin muqdishona nabad noqonaynin kismaayona nabad noqonaynin oo intooduba la wada qaadanayo marka waxaynu u baahan nahay difaaca dalkeenna haddii uu noqdo ee qurbajoog iyo hadday noqdaan qaranjoogba inaan dalkeenna difaacanno waa waajib bay inagu tahay Een, waxaan rabaa hal kelimo oo ugu dambaysta aan raba inaan soo jeediyo meeshan mas-uuliyiin badan baa ka hadlay runtii oo suugaan badan oo aad u qiimo badan meesha ka soo daayey anigu suugaanyahan mihi laakiin dhashii kacaankaan iska ahayo waagii dagaalkii saba saban anigoo yar baa waxaan maqli jiray hees meeshaa laga qaado waxay ahayd nidar baan horow maray niyadaydu waa meel
dhanka kalena markaan haddii aan eegno taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa booqasho ku tegay xarunta hay-adda sodma ee magaalada muqdisho gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa xarunta sodma maanta kusoo dhaweeyey taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan gudoomiyaha iyo taliyaha asluubta ayaa ka wada hadlay in gargaarka sodma ay bixiso la gaarsiiyo maxaabiista ku sugan xabsiyada dalka ah oo ay markaasi ugu horeeyaan kuwa ku jira xabsiga dhexe ee muqdisho inay yeeshaan wada shaqayn dhow sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta ayaa waxa uu kormeer markaasi ku tegay ama uu kormeeray xafiisyada ee kala duwan ee ka kooban tahay xarunta sodma ee hay-adda mareynta musiibooyinka qaranka kulankan ayaa waxaa qeyb ka ahaa saraakiilta sare oo ka tirsan ciidanka asluubta iyo mas-uuliyiinta sodma oo ka tirs- oo dabcan ka tirsan oo isugu jira agaasimayaal iyo la taliyaalsa sare oo hay-adda mareynta musiibooyinka qaranka
dhanka kalena haddii aan eegno madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dunida fifa giania ivantinio ayaa bartiisa waxa uu soo dhigay sawiro ay ka mid yihiin kuwii ciyaaraha maamul goboleedada iyo gobolka banaadir ee ka dhacay muqdisho yuventino ayaa yidhi toddobaadkan wuxuu ahaa mid cajiib ah marka la eego ciyaarteena quruxda badan ee adduunka oo dhan laga soo bilaabo tillaabooyinkii lagu soo bandhigay faar tartamada o f c iyo sidoo kale ciyaar qurux badan oo dhex martay dowlad goboleedada soomaaliya ilaa qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ay soo bandhigeen xulalka ka qaybgalaya koobka caf africa iyo sidoo kale a f c asian cup african cup of nation ayaa sidoo kale ka mid ah wuxuuna sidoo kale kubadda cagta oo farxad ku fidin oo sheegay in kubadda cagta farxad ay ku fidinayso taageerayaasha heer kasta oo kala duwan waxayna ahayd maalmo cajiib ah ayuu yidhi giania eventino madaxweynaha fifa ciyaaraha maamul goboleedyada soomaaliya iyo gobolka banaadir ayaa si xiise leh waxaay kaga socdaan garoonka stadium muqdisho oo kamid a garoomada ugu qadiimisan dalka iyadoona kulanka kama dambeysta ah ay isugu soo hareen galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle kulankan ayaana wuxuu yahay kulanka ugu xiisaha badan ee la wada sugayo in la ciyaaro maalinta in la ciyaaro maalinta isniinta ah ee nagu soo food leh waana mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan ee tartankan la ciyaari doono maalinta isniinta ayaana lasoo afjari doonaa tartanka guud ahaan markii loo eego
halka warkaasaad ka dhageysanaysaan war raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda ciidamada jabhadda maxaarada ayaa isku gadaamay xerada ciidanka difaaca qaranka etoobiya sida ay ku warameyso warbaahinta gudaha oo soo xiganaysa xubno ka tirsan jabhadda xeradan oo ku taala deegaanka ensaro ee sheva ayaa waxaa qiyaastii ee u jirtaa magaalada adis ababa sagaashan iyo saddex kilomitir dagaalyahanada jabhadda maxaarada ayaana hadda kaabi ku haya magaalada caasimada ee etoobiya ee adis ababa uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed gobolka maamulka amxaarada ayaa waxaa ka socda kacdoonkii ugu xooganaa waxaana dabcan laga maqlayay shalay rasaas dabaaldeg uu u muuqatay kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii etoobiya ahaana wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi dominiki mconenia oo abiy axmed ay saaxiib dhow ay ku ahaayeen ilaa iyo sanadkii labada kun iyo labaatan ayaa shalay xilkii iska casilay sida ay xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda abiy axmed waxaa la arkayay muuqaalo lagu duubay kooxaha kacdoonka oo isku soo baxay markii uu iscasilay master dominiki kuwaas oo rasaas markaasi ridaya dabaaldegna markaasi sameynaya maamulka jabhadda ama maamulka iyo jabhadda amxaarada ayaa horay bayaan ay usoo saareen waxay uga soo horjeesteen dhaqanka qarankaasi ee dabcan qarayska tuurnimada ah ee abiy axmed uu iskugu dayayo inuu ku naawilo shacabka etoobiya inay markaasi bad ay ka helaan wadamada dariskooda
guudaan warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nagintaa ciddu warkayga seega barahina bulshada ayay ka heli karaane ammaane allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel